بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه صلى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى عبسيسة يصدر منا في السر والعلم taaswaa wasiyatullah lilawaliina walaakhirin allah subxaana wa tacaala dardaarankii uu siiyey annaga umadihi naga horeeyey allah wuxuu le walaqawasayna aladiina utu lkitaaba min qablikum iyaakum an ittaqu llah waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastay joogaan allah subxaana wa tacaala diintiisa inay ku dhowrsadaan allah ay ka cabsadaan qabriga iyo qiyaamaha ilahay hor istaagiisa ay u diyaar garoobaan adduunyada yartaa gaaban aysan isku halaynin oo mataacu alguruuru nolol kadaa weeye dad badan waxaad reebaysaa ilaahay hor istaagiisa iyo la kulankiisa iyo qabriga qiyaamaha inay in badan aysan ka fakaraynin waxaan leenaha marka allah subxaana wa tacaala ka cabsada dunuubta iyo macaasida waa waxyaalaha keenaya oo keensanaya ilaahay subxaana wa tacaala caradiisa iyo ciqaabkiisa in qofku markaa uu ku dhaco marka waxaa leenaha waqaaya samaysta waxa idinka ilaalinaya allah subxaana wa tacaala caradiisa iyo ciqaabkiisa waxa idinka ilaalinaya waqaayadaasna waxa weeyaan taqwa allahi subxaanahu wa tacaala runtii waayahan dambe waxa soo ifbaxay dhaqamada xunxun oo ay ka mid tahay zinada iyo qatliga iyo uqu xuquuqul waalideyn labadii waalid oo lagu caasinayo dadkii oo inta waxa weeyaan faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo haddana dil loogu darayo gabdhihii inta la kufsoo dabaqyada laga soo ridayo kullu daalika waa fasaad cusub oo khaasatan magaalada muqdisho kusoo kordhay marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ha laga iska ilaaliyo ficilada noocaasa xunxun dhagarqabayaasha samaynayana arrintooda waxay u baahan tahay in dadka muslimiinta iska kaashadaan oo la iska celiyo makrigooda iyo dhagartooda waxaad dareemaysaa dhaqamadan waa dhaqamo cusub oo ay la yimaadeen dadka ee la baxa yacni diyaasbarada ee meelaha ka yimid waa dhaqamo laga soo maanguuriyey yacni dawlado shisheeye oo gaala ah taas marka waxa weeyaan dadkaasa keenay waxaad dareemaysaa dadka muslimiinta soomaaliyeed waa dad lagu yaqaano inay waalidka ixtiraamaan oy qadariyaan oo ay marka waxa weye ku dadaalaan u baahinimo sameeyaan weliba khaasatan markay duqoobaan oo weynaadana cad noqdaan inay xanaaneeyaan maxaa yeele waalidka hayntooda iyo xanaanayntooda iyo gacanku hayntoodu waa shay ilaahay subxaana wa tacaala lagu waajibiyey waa shay waxa weeyaan qofku ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo cibaado ah maxaa yele xaqa xaqullahi markii laga soo tago waa xaqa labaad oo ku xigow allah subxaana wa tacaala wuxuu leey waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana allah subxaana wa tacaala wuxuu xukumay in asaga mooyaane cid kaloo la caabudaya aysan jirin labada waalidna ixsaan iyo wanaag loo sameeyo oo haddii agtooda midkood uu ku duqoobo ama labadooda ay ku duqoobaan inaad garabkaaga u raariciso u dhimriso hadal jilicsan iyo waxa weeyaan ficil jilicsan a ku qaabisho aad ikraamto aad sharafto ayay kaa mudan yihiin maxaa xaq weyn bay kugu leeyihiin oo markii xaq ilaahay laga soo taga ku xigo wey midda kale waalidka oo xuquuqdooda lagu ciyaaro oo la dayaco sida maanta muuqanaysa in dadkii waa waalidka ahaa banaanka loo soo tuuro jidadka looga tago loohalkaa lagu sameeyo waa ficil aada u xun weeyaan waxaana ka imaanaya ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala nabigu sallau alay wasalam wuxuu noo sheegay toddobada dembi ee dadka naarta tiimbisa waxaa ka mid ah labada waalid oo lagu caasiyo oo la dayaco oo xuquuqdoodii lagu ciyaaro marka waalidkii kusoo barbaariyey kusoo koriyey hooyo iyo aabbo dhabta kugu soo qaaday waxa weeyaan dhaqaale iyo dhiig iyo dhaca waxaaye kugu soo beelay wakti badan kugu soo bixiyey inaad maanta ugu amaalguddo inaad banaanka u tuurto dhaqankaasi dhaqan lagu yaqaano ma ahan ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah waa dhaqan reer galbeedka laga keenay oo dadka yacni xuquuqdooda waalidka aan la dhowrin la fiirin meelaha la isaga tuuro lagu ciyaaro lagu caasigaroobo marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada oo dhaqamada noocaasa joojiya oo ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeena oo waalidiintan meelaha ku dayacan ee wax yani dhalan la weysan yahay oo dulka lagu soo tuuray waxaa leena dadkii dhalay ilaahay subxaanahu watacaala ha uga cabsadeen waalidka waxa adigu aad ku samayso baa ilmahaaguna kugu samayn doonaa kamaa tadiinu tudaawu waa xaqiiqo la og yahay qofku labadiisa waalid waxa uu ku sameeyo baa ilmihiisna ku samayn doonaan bal maanta ka waran adigoo duqoobay oo tabar lahayn oo wax badan arkaynin wax badan maqlaynin waxba qabsan karin in banaanka laguu soo tuuro xaalkaagu muxuu noqon lahaa waalidka haddaad sidaa yeesho adigana berri kuwaa dhashay ayaa sidaa ku yeeli doona wey marka waxaan leenahay rabbi subxaana watacaala ka cabsada dhaqanka noocaasa ha la joojiyo dadka muslimiinta waxaan leenahay meel kastay joogaan ha la baraarugo waddada ha laga kaco dhaqamadan xunxun oo magaalada kusoo kordhaya oo daroogada iyo khamrada iyo qaadka iyo gabdhaha qaawan iyo fuxshiga iyo waxa noocaas oo imaanaya aad aada usoo bateen ilaahay subxaana watacaala laga cabsado oo munkarka noocaasa dhinac laga noqdo maxaa yeele munkarka haddaan la iska radin oo la hadlin oo gacanta laga qaban dadka wada yacni ummadda wada halaagsamaysaa wey allah subxaana watacaala wuxuu leey wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war fitno iyo musiibo iska ilaaliya aan ku gooni noqonaynin dadkii dulmiga sameeyey si gooni ah ee saamaynaysa bulshadao dhan iyo mujtamaca iyo dadka magaalada ku nool dhan saamaynaysa waxay balaaya hadday soo degto dhammaan way maraysaa dadka hood haddaan munkarkaa laga istaagin laga hadlin gacanta wax looga qaban aan ummaddu iska kaashan oo dadku aysan ku dhaqmin waajibkii ka saara amr bilmacruuf wanahy can ilmunkar nabigu sal allau alay wasalam wuxuu leey man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan munkarkii marka banaanka yaalla oo sidaa dadkii ay u samaynayaan in la iska fiirsado waa ciqaab baa lagu mutaysanaya caama waxaan leenaha hala kaco qof kasta wixii munkar oo shareecada ilaahay lagu ku inkiro banaanka yaalla oo arkaysaan in laga aamuso ma ahan waa in bulshada dhammaanteed qeybeeda kala duwan arrinta ay ka kacaan dhaqamada xunxuna soo kordhana laga hortago sidaasaa lagu badbaadaya adduun iyo aakhirada sidaasaa lagu badbaadadu ku jirtaa haddii la aamuso laakiin ciqaab baa soo degaya kadibna ilaah baa la baryayaa ilaahayna dacwadiina ma ajiibayo sida nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wa alihi wasalam marka bulshada muslimiinta ku nool magaalada muqdisho waxaa leena waddada ka kaca oo arrinta noocana ka qiirooda aawa damiirkiinii aawa diintiinii aawa firfircoonidiinii xaggeed ka baxdeen wey oo waxaabaa lagu samaynayaa guryihiini dhaqan xumadaabaa ka socota zinadii baa meel kasta lagu faafinayaa yani dhaqanka noocaas aan u hurudaan ma ahan waa dulli waa liidnaan waa cuquubo ilaahay subxaana watacaala idinku imaanaysa marka rabbi subxaana watacaala halagalaga cabsado dadku waxbay qabsan karaan hadday iskaashadaan oo munkarka way ka hortegi karaan oo balaayada lawada way ka hortegi karaan oo dhaqamada cusuba meelaha kale laga soo guri way ka hortegi karaan hadday iskaashadaan oo gacmaha isqabsadaan oo ilaahay tala saartaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu baabi'inayaa munkarka iyo balaayada waxa wada wey marka waxaan leenahay hudada ka kaca intifaado sameeya kacdoon arrimaha noocaas oo dhaqanxumada looga hortagaya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wagaashe cali jazaaka allahu khayran waxaad soo jeedisay dadku inay baraarugaan waxaana ay ka kacaan haddana in waxaad arkaysaa reer muqdisho si gaar ah waalidiintii waxaan ay taabatay in dowladdii cadaalad ay ka dalbanayaan oo ay leeyihiin dadkii waxaan geystaa la soo qabto waxa ay mudan yihiinna hala marsiiyo ma looga fadhiyaa dowladda iyo maamulada dalka ka jira inay fuliyaan cadaaladdan laga raadinayo arrintaasi waa qad weyn wey cadaaladdu xaggey taallaa yani dhaqan xumadan dadka wada oo ka hor horbood hormuudka u ah waa nimankan kooxda yacni waxa weye farmaajo iyo kooxdooda waa nimanka gaaladan meesha keensaday ayaguna dhaqankii reer galbeedka wada oo qoomuluudkii waxa weeyaan dadka ku u sharciyeynaya oo wixii ay ku magacaabeen xeerka jinsiga sharciyeynaya oo dulmi iyo bakti iyo gaalnimo oo dhan meesha la fadhiya oo gaaladii meesha waxa ku haya ummadii ku dul haya oo ku baabi'inaya oo egaa ay gaaladii hoos tegayaan oo nimanka munkarka iyo xumaanta iyo meesha manbiceel ay kasoo baxayso yani meesha xaramaa looga taliyaa nimankana gaaladaasaa u taliya awaamirta gaaladayna ku shaqaynayaan xumaan iyo fuxshii oo dhanna waa mid ayagu ay faafinayaan marka ninka isagu balaayada faafinayey oo munkarka iyo diin la-aanta keenayey oo isagu abuurayey haddii la yidhaha isagiiba amaan cadaalad laga raadinayaa taasi waa nasiib dara wey waxaa la namarka dadka muslimiinta ayaa marinka idinka habaabin marinka yuusan idinka habaabin xalku nimankaas yani cadaaladna agtooda ma taalo munkar isaga tagayaa namala iga abeeraya ayagaa munkarkii faafinaya ayagaa hadaladii iyo heestihii iyo muusiqii iyo qurinkii iyo qaawanaashii iyo kulli wixii dhan bay dhiiro gelinayaan zinadan iyo xumaantan ayagaaba usii samaynaya xeerar iyo wanaag bay kasii dhigayaan marka kuwa noocaaso ayagu kaba dambeeya wixii kufsigii iyo qoomuluudnimadii iyo balaayo dhan ka dambeeya in la yidhaaha cadaalad baan ka sugaynaa yacni waa arrin caqli xumaa wey maxay taha cadaaladda ay hayaan maxay taha wanaagga ay hayaan maxay taha dhaqanka fiican ay hayaan iyagaaba la dagaalamaya marka waxaan leenahay dhaqanka iyo wanaagga iyo cadaaladdu shareecada ilaahay subxaana wa tacaala bay ku jirtaa iyo ummadda waxaan iska celisa oo ka hor tagta oo sharciga ilaahay qaadata taasay wanaaggii ku heli karaan ee kuwaan allaga heli maayo
ummaddu waxa ay lahayd shiikhunaa in dhaqan wanaagsan haweenku laguma xadgudbi jirin haddana waxaa muuqata in dhaqankeedii soo jireenka ahaa ee islaamka ku qotomay meesha laga saarayo oo waxaa soo kordhaya falalka guracan ee lagula kacayo gabdhaha waxaan ka waran haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan karaya haddaan waxaan laga hortegin waa daad socda wey waa akhlaaqdii iyo jiritaankii ummadoo la tirtirayo wey waa ummadaan la raba in la dhalan rogo oo ummado kale waxay aaminsanaayeen lagu wado oo dhaqamo meelo kale la keenay lagu baabiyo lagu harqiyo haddaan laga hor tegin yacni ummad aan jirin oo waxba aan ahayn oo qurun iyo zine iyo liwaad iyo fuxshi iyo caasinimo waali waalidiinnimo iyo waxaasoo dhan baa faafaya ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii iyo jiritaankeedii iyo cizigeedii iyo xataa anaafadii iyo santaaggii dadka ku jiro xumaanta ay ka santaagayeen iyo qofka waxa weeyaan naftiisa wuxuu ku jiro shucuurkii ahaa dareen inuu cizo iyo sharaf iyo madax banaani u leeyahay baa meesha ka baxaya wey waxaa imaanaysaa in zinada iyo xumaanta dariiqyada lagu sameeyo dadku aysa ka hadli karin olaa dimuquraadiya wey waa sida la rabo waa horumar in la yidhaahdo ka noocaas ahaa waxa weye banaanka taalla marka ummaddu waxaan haddaysan iska moosin maraan waxba laga qaban karin bay qaylin doonaan maanta waxaa hadda fursad baa taagane ha laga hortagaan leenahay waha gabagabadii sheekh cali in muqdisho waxa ay lahayd culumaa u diin odayaal dhaqan iyo waxgarad dadka baraarujin jiray oo waxaan kala hadli jiray waxaa muuqanaya in gumaystaha magaalada ku dul habsaday waxaasoo dhan meesha uu ka saaray oo waxaa aad u yar dadka in xaqa sheegi karaya maxaa ugu wacan bay kula tahay in in culimadii iyo odayaashii ay ka aamusaan ficiladan in badan waxa weeye horta dhaggii odayaashii dhaqanka waxaad ogtihiin in badan oo ka mid ah in nimankaas ay jaabka u galeen huteeladoodii ay joogaan ayaga ay ku darsan yihiin meesha waxa weeyaan lagu sii xogay sandareerta ah marka inay munkar ka hadlaan ama dadkooda ay badbaadiyaan ayaga waxay waxay ku bedesheen birbiryada xoogaa adduunyaha iyo cizigoodii iyo sharaftoodii iyo jiritaankoodiiba ay ku bedesheen odayaasha in badan oo ka mid ah raggii odayaashu hadli jiray maanta halkaasay u bateen amaa culimmada yacni qayb badan oo ka mid a waxaad dareemaysaan inay mashruucan wax ka wataan oo ay huteeladii nimankaa kula jiraan oo ay gaadiidkoodii iyo taangiyadoodii xagga ay ka mareen oy u fadwoonayaan waxa ay rabaan ay ka hadlayaan marka yay tahay marka cidda hadlayso maanta cidda u maqan waxaan leenahay dadka muslimiinta ha kaceen culummadii waxa weye qaarka halkaa galay oo dhankaa u wareegay oo balaayadaa dhex galay ayayda iyo kuwa iska aamuso aan munkarba ka hadli karin oon bayaanin karin waxa meesha ka socda marka waa nasiib darra wey ummadda labadaasaa yani hoggaanka u helhaalay odayaasha waxgaradka ah iyo culamadiinka ka beriga arrinta noocaana waxaan leenahay hurdada ka kaca oo istaaga oo aamusnaashahan maslaxa idinkuguma jirto dulligiinaa ku imaanaya nin kastana gurigiisa iyo ilmihiisa iyo xaasaskiisa ugu imaan doonta arrintaani faaxishadu meel kastay soo gelaysa haddaan laga hortegin marka waxaan leenahay culummada iyo odayaasha dhaqanka ee ka nabad galay daadkan ay gaaladu wado oo ay ku wadaan waxay bulshadeeda marag habaabiyaan iyo kuwa xagga u galay inta kale hurdadaha ka kaceen cidna uma maqna ceelna uma qodna wax kalay sugayaan maanta ma laha ha hadleen damiirkooda ha muujiyeen ficil ha ku dareen waxaana ha ka hortageen baan leenahay jasaaka allahu khayran kaasi waxa uu ahaa shacli katiin oo u waramayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan